bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm وbaarak clى mxamadi وعlى alihi وsaxbi وslm ajmaciin ama bacd bab اlishaarai fi الsalاة qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu اlishaaraةi fi الsalاة baabu bayaani xukmi اlishaarati ishaarada xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fi salaati salaada dhexdeeda lagu ishaaro qofka isagoo salaada ku jira inuu ishaaro bixiyo tilmaan inuu bixiyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay meeshan ayb ishaaradu marka midna waxaa weeyaan ishaaro macno leh sida tii aan ku soo marnay salaamta oo kale qofka isagoo tukanaya haddii la salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullah la yidhaahdo waxaan soo marnay inuu nebiga ishaaro salaanta ku radi jiray oo marka gacanta inuu saas u taago ishaaradaasoo kale nebiga isagana waa sameeyey xadiid badan marka imaamku wou soo sheegay oo sunanka midna waxaa weeyaan ishaaro salaada lagu toosinayo ku tacalluqdo oo markii abubakar oo inuu dibdib u soo baxo damcay waa kii nebiga u ishaaro meeshaada joog camal yihi waxaa taas ka mida marka ama noocaas soo gelaayo ishaarada nebigu fadhi ku tukanaya markay saxaabada gadaashiisa istaageen ee markaas uu yidhi yacni uu u ishaaray fa ashaara ilayhim an ijlisuu wa u ishaaro saasuu yidhi salaadda marka ma ku jebayso taas ayb ishaarada laakiin haddaanay macno lahayn oo shay salaadiina maslaxo waana aysan ahayn salaan mid lagu radinayana aan ahayn ishaarada noocaas oo kale salaadda dhexdeeda dhexdeeda waa looga fiican yahay laakiin qofku salaadda waxay ka jebaysaa markuu hadlo hadal oo kas ah weliba qaala alimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni shabuuya almarwasiy wa moxamed bnu raafic qaala ahbaranaa cabdurazaaq qaala anba'anaa macmarun can الzuhriyi can anas bni malik ana اnabiya sala اllahu calayh waali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yushiiru inuu ishaaraya fi salaati salaadda dhexdeeda oo nebiga salaadda dhexdeeda ishaaro waa samayn jirayoo waa ku ishaari jiray ishaaraadkaasna marka de waxay tahay kuwaas salaadda dhexdeeda mid macno u leh ama inay tahay ishaaradu mid markaas uu dad wax ku tusaalaynayo ee ishaaro maalaayacniya nebigu maku samayn jirin dabcan ayb maxaa markay deliil u tahay ishaaradu inay bannaantaho bimujaradiha aanay salaad u jebinayninba ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saciid whuwa abu saciid alashaj cabdullaahi bnu saciid abu saciid alashaj qaala ahbaranaa yuunus bnu bukayr yuunus bnu bukayr ibni waasil ashaybaani saduuqun yukhdi akhraja lahu اlbukhaariyu tacliiqan wamuslim waabuu daawuud wاtirmidiy wabnu maaja can moxamed bni isxaaq wahuwa almadani saaxibu اlmahaazi saaxibu اlmaghaazi can yacquuba bni cutba ibni اlakhnas marka moxamed bn isxaaq saduuqun mudallis saduuqun yudallis waa nin saduuqa marka tadliisna waa sameeyaayo mudallisku can haddii uu ku wariye xadiidkiisa lama aqbali jirin haddana can buu ku warinaa feeri can moxamed bni isxaaq can yacquuba bni cutbata bni اlaknas wa huwa hiqatun akhraja lahu abu daawuud waالnasaa'iy wabnu maaja can abi khaطafaan abi khaطafaan haynka iyo da'da iyo fa'da intuba waa kor dhigan yihiin khaطfaan ma ahane waa khaطafaan ayb abu khaطafaan ibnu qurayf ayaa la yidhaahdaa ow ibnu malik abu khaطafaan ibnu malik almuri hiqaة akhraja lahu muslim wabu daawuud wالnasaa'iy wabnu maaja ayb abu khaطafaanku marka saas waxaa weeyaan marka waa iqaw ayb showkaani baa wuxuu yidhi abu khadafaankan abu bakr ibnu abi daawuud ayaa wuxuu yidhi buu leeyahay majhuul huwa rajulu majhuul ayb naylulawdaarka qaala bnu abi daawuud huwa rajulu majhuul laakiin saas sax ma ahano ninkan majhuul ma ahane bal waa la towhiiqiyeyba waa iqa weeyaan alxaafid alciraaqina wuxuu yidhi qultu walaysa bimajhuulin ayb yacni xaafid alciraaqi isaga laftirkiisa wuxuu sheegay inaanu majhuul ahayn ayb hadda yacnii ciraaqi iyo shawkani yani waxaa horeeyey ciraaqi dabcan ayb marka naqligan waxaad moodaa inuu ka hadlaayo abubakr bn abi daawuud yaa saas yidhi markii la yidhaha ciraaqi wuxuu yidhi laysa bimajhuulin faqad rawaa canhu jamaacatun dad badanaa wax ka wariyeen jamaaco badan wawasaqahu النasaa'iyu wabnu xibaan nasaa-i iyo ibnu xibbaanna waa towhiiqiyeen ayb towhiiq الnasaa-i marka aaduu muctabar u yahay wahuwa abu khaطafaan almurii weeyaan abu khaطafaan almurii marka ninkan hiqa waay xadiidka cillada uu leeyahay waa riwaayat moxamed bin isxaaq can ayuuna ku wariyey cilladiisu taas ayb can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala اllahu calayh waali wasalam atasbiixu subxaana laysiga lirijaali baa iska leh yacnii fi salaati salaadda dhexdeeda lagu tasbiixsado watasfiiqu yacni salaadda dhexdeeda nimankaa iska leh hadday inay wax baraarujiyaan rabaan subxaana allah ay dhahayaan waatasfiiqu sacabdhowgana linnisaa'i haweenka u sugnaado iska leh man ashaara qofkii ishaara fii salaatihi salaaddiisa dhexdeeda ishaaratan ishaaro ishaaradaasoo tufhamu canhu laga fahmaayo falyacud lahaa salaaddii ha u noqdo yacnii salaaddiisa ha cusboonaysiiyo ha u laabto yacni salaata buu u jeedaa salaadda qaala abu daawuud hada alxadiidu wahmun abu daawuud wuxuu yidhi xadiidkan waa wahmi yacni waa halad waa khata' buu u jeedaa xadiidkan marka abu daawuud waa daciifina cilladiisuna marka moxamed bin isxaaq ayaa wariyey waqad cancana ayb ama abu qadafaan fa huwa iqatun majhuul isagu ma aha waa iqa wa abu qadafaan ninkan abu qadafaan la yidhaaho naam ayb qaala abu daawuud waxa uu yidhi hada wahmun yacni xadiidkani waa waa khalad weeyaanoo khata' baa ku jira waa la wahmiyey nacam ayb xadiidku marka wuxuu tilmaami lahaa hadduu ansixi lahaa ishaarada hadday wax fahamsiinayso inay salaadda burinayso sidaasna ma aha bal nebiga ishaaro wax fahamsiinayso ayuu la yimid salaaddiina ma ka burin dabcan ishaarada wax fahamsiinaysa waxaa ka mid a fa ashaara ilayhim an ijlisuu marmarka ka mid salaaduu galay ama markuu ku dhowaaday labada riwaayo waa jirtaaye inuu sidaas yidhi meeshiina jooga saas tilmaan ishaarada marka salaad ma buriso xadiidkanna waa daciif baabu masxi اlxasaa fi الsalaati baabu bayaani xukmi masxi اlxasaa quruuraxa masixitaankiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay fii salaati salaadda dhexdeeda lagu masaxo quruuraxa yacnii baabkan macnihiisa waxaa weeyaan qofka inuu quruuraxa meesha uu ku tukanayo hadday meel dhagax iyo bacaad iyo ay tahay inuu salaadda markuu gala kadib maanta dhan inuu dhulka masaxo oo sidaa u toostoosisto u sisinto xukunka ku soo arooray caddaynteeda axaadiidtana macnahaasay ku saabsan tahay ayb taana marka camal badan iyo khushuuca salaadoo yacnii ay si u tegsiinayso waxaa la oggolaaday marka ugu horrayso qofka inuu toosisto oo meeshaas hadday meeshuu ku tukanaya dhagax iyo ciid iyo ay tahay inuu dhagaxdaas simo uu toostoosiyo hal mar dabadeed salaadda iska galo mar dambena uunan toostoosinin ayb macnaha marka sidaas waayo ayb qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad abulxasan albasri qaala akhbaranaa sufyaan huwa bnu saciid athawri huwa bnu cuyayna can الzuhriyi can abilaxwas sufyaankan inuu hawri yahayna waa suuragalo saasayna u badan tahay maxaa yeele sanad mkuufi camal ah can الzuhriyi can abilaxwas abulaxwas mowlaa bani leyd ow mowlaa bani khifaar maqbuulu lam yarwi canhu hayra الzuhri zuhri unbaa wax ka wariyey cid kale kama aanay warinin marka akhraja lahu asxaabu asunani اlarbaca ayb maqbuul buu ku sheegay can abilaxwas shaykhun min ahli اlmadiinati waay waana majhuul sida raajixa ninkan annahu samica abaa darin yarwiihi can الnabiy sal ll ly slam isagoo ka warinaya qaala idaa qaama axadukum ila asalaati midkiin hadduu salaadda istaago isu taago fa ina raxmata raxmadda tuwaajihuhu way wajahaysaa raxmaddii ilaahay baa wajahayso ee falaa yamsax ilxasaa quruurax ayaanu masixin ayb quruuraxan marka waa alxijaaraةu sagiira ayb bilxasaa hadda quruurax iyo masixin wax kale waa masixi karaa ma laga wado ee kharaja makhraj alghaalibu ku soo baxay dhulka badanaa dadku waxyaabaha ay ka sisimaan waa dhagxaanta yaryar wa ee macnaheedu hadduusan dhagax lahayn waa iska tootoosi kartaa maanta dhan ma aha oo mafhuum male qaydulaa mafhuuma leh ayb nacam kaasaa marka uu tilmaamay sufyaankanna marka inuu ibnu cuyayna yahay iyo inuu sawri yahay in la fiiriyay u baahan tahay nacam maxaa yeelay zuhri sida haalibkaa ninka ka wariye waa ibnu cuyayna sawrina riwaayuu ku leeyahay zuhri nacam marka kolley badlulmajhuudka iyo wixii heli kara bal inay fiiriyaanay u baahan tahay kan cawnulmacbuudka kuma dadaala arrimahaas badlulmajhuudka uga fiican isimka muhmalkaa badanaa isaga waa qabtaa waana sharxaa uu sheegaa magaca wuu soo celiyaa nacam qaala ayb falaa yamsax ilxasaa yownan quruuraxa masixin xadiidkan marka dacfi baa ku jiro ninkaas majhuulka ah baa ku jiro ayb laakiin midkan dambe ayaa saxiix ah ayb oo bukhaari uu wariyey qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahiim wahuwa alfaraahiidiyu qaala ahbaranaa hishaam hishaam ibn abi cabdillaahi dastuwaa'i can yaxyaa huwa bnu abi kaiir can abi salama abu salamata bn cabdiraxmaan can mucayqiib mucayqiib saaxibi rasuuli llahi sal ll slam ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi mucayqiib ibnu abi faatima la yidhaha addowsi xaliifu bani cabdishams ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi laa tamsax ha masixin yacnii ayilxasaa waay wa anta adiga oo tusallii tukanaayo adoo tukanaayo dhulka quruuraxa yeela ha masmasixin oo ha sisimin fain kunta laabudda fain kunta haddaad tahay laabudda mid lagama maarmaan ku ah inuu masaxayo fain kunta haddaad tahay laabudda mid loo hurtila-yahay faacilan inuu samaynayo sidaa haddaad sidaa tahay fa waaxidatan famsax masax waaxidatan hal mara masax taswiyata alxasaa yacnii wuxuu u jeedaa taswiyata alxasaa buu u jeedaa meeshan marka taswiyat alxasaa uu leeyahay ee dambe nusakha abu daawuud saanay ugu taallaa marka waxaa weya marka taswiyat alxasaa waxaa ku bannaan yacnii in loo soo qadaray yacnii wuxuu ujeedaa nebiga taswiyat alxasaa ama in la yidhaha taswiyatulxasaa macnuhu marka uu yahay almuraadu muraadka iyo ula jeeddada taswiyatulxasaa waaye qadci iyo waxaa ku bannaan labadaba nacam qaci oo markaa inta mubtado loo soo qadaro ama ficil loo soo qadaro mafcuul laga dhigay labada waa iska bannaantaha ayb imaam albukhaari marka xadiidkan laftirkiisa uu saxiixiisa ku wariyey baabu masxi lxasaa fi salaati baabu masxi lxasaa fi salaati uu ku wariyey ayb xadiidkan marka xadiidka xudayfana macnahaasuu tusayaayo wuxuu yidhi sa'altu الnabiya sal اl ly slam can kulli shayءin nebiga ayaan wax walba su'aalay xataa can masxi lxasaa baan weydiiyey xataa quruurax masixidiisa faqaala wuxuu yidhi waaxidatan ow dac hal mar masax ama iska baddaa imaam axmedaa xadiidkaa wariyey isagana sidoo kale marka adugu axaadiidtaas baa ku soo aroortay masxulxasaana macnaha loo jeeda waxay tahay waxaa weeye ama taswiyatu alxasaa waxaa loo jeedaa yuriidu bimasxi alxasaa taswiyatahu liyasjuda calayhi dhulka inuu sisinto si uu ugu kor sujuudo ayb macnaha saas waa wa kaana kaiiru min alculamaa'i yakrahuuna dalika in badanoo culammada ka mida arrintaa way kahan jireen axaadiistu waxay tusayaan inay karaaha tahay haddii la samaynaayana inta aadan salaada gelin hal mar intaad saa u masaxdo meesha iskaga masaxdo kadib mar dambe ha masixin maanta dhan hal noqonoqonin khushuucay la tegsiinaysaay ee quruuxa wejiga iyo qofka madaxana waa iskala mid un waa laysaga qiyaas qaadan karaayo maxaa yeele isaga laftirkiisa maanta dhan camal badan oo aan markaa qofku aan uu marba markuu iska masaxaba haddana mar dambe uu u laabanayo maanta dhan saa ku masaxayo ma fiicno hal mar un salaadda markuu ka baxo wuu iska masixi karaa iyada maaha yani ma aha ayb taswiyat alxasaa ama liajli taswiyati alxasaa in la yidhaha saasuu u yeelayo ayb baabu الrajuli yusallii mukhtasira baabu bayaani xukmi الrajuli qofkii xukunkiisa caddayntiis buu u baab yahay yani yusallii tukanaya mukhtasiran isaga oo keliya haysto ama baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yusallii tukanaya mukhtasiran isagoo keliyaha haysto saas isagoo keliyaha haysto ayb qaala xadaanaa yacquub bnu kacbin huwa yacquub bnu kacb ibni xaamid alxalabi abu yuusuf naziilu anطaakiya iqatu akhraja lahu abu daawuud qaala xadaanaa moxamed bnu salma moxamed bnu salamata albaahili waa midkan abu daawuud waxaa ku soo noqnoqdo ku badan sunankan moxamed bnu salma laba nin moxamed bnu salma albaahili iyo moxamed bnu salamata almuraadi haddaad aragta moxamed bnu salama oo min dabaqati shuyuukhi abi daawuud ah waa moxamed bnu salamata almuraadi almisri haddii aad aragto moxamed bnu salama oo dabaqatu shuyuukhi shuyuukhi abi daawuud ah waa baahiliga moxamed bnu salamata albaahiliga meesha uu ku jiraad fiirinaya mar walba haddii ninka ugu horeeya oo abu daawuud ka warinaya moxamed bnu salama la yidhaahdo shiikhiisa asaga waa muraadiga wa midka almuraadi almisri midkan laakiin shuyuukhdiisa shuyuukhdooda ah oo yacni waa sheekhiisa ninka ka dambeeyo moxamed ibnu salama haddaa aragto almuraadi ma ahan waa baahiliga moxamed ibnu salamata albaahili baa layihaha laba moxamed ibnu salama xusuusnaada mar badana marar badanay naga daba imaan doonaan ayb dadka u aad uga badsaday waa moxamed ibnu salamata almuraadi qaala xadaanaa moxamed ibnu salama can hishaamin hishaamkan marka waa hishaam ibnu xasaan alqurduusi hishaam ibnu xasaan alqurduusiyu iqatun min ahbat اnnaasi fii bni siriin moxamed ibni siriin dadka ka wariyo ninka ugu ahbatsan ayb oo asxaab ibni siriin hadday iskhilaafaan ragga la hormariyo waay ninkan ayb hishaam ibnu xasaan alqurduusiy iqatun min ahbat اnnaasi fii bni siriin wa fii riwaayatihi can اlxasan wa caطaa maqaalu riwaayada oo xasanulbasri cadaa ka warina maqaal baa ku jiray liannahu qiila kaana yursilu calayhimaa waa ka inqidaacin jirayoo waasitada ayuu gooy jiray labadooda markuu ka warinayo badanaa akhraja lahu asxaabu اlkutub sita can muxamadin huwa bnu siriin mowla anas ayb can abi hurayra wayna badnaayeen reer bnu siriin moxamed bnu siriin iyo anas bnu siriin iyo xafsata binti siriin iyo ayb qoys tiro badan waay oo aad xadiidkii u wariyey can abi hurayrata qaal nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam nebiga wuxuu reebay can alikhtisaari keliya qabsi fi salaati salaadda dhexdeeda lagu keliya qabsado qaala abu daawuud yacnii wuxuu u jeedaa yadacu yadahu gacantiisuu saaraya calaa khaasiratihi kelidiisa baabkanoo kale waana soo maray laakiin wuxuu ahaa baabu takhasuri fi salaat xagga markii la jooga adtakhasuri buu ka cabiray halkanna wuxuu ka cabiray alrajulu yusallii mukhtasiran ninka tukanaya isagoo keliyaha haysto halkan marka wuxuu wataa tafsiir halkaas marka waxaa weeyaan saasoo kale uga hadlay laakiin meeshan waxaa la socdo takhasurkii inuu fasiraayo tafsiir baa marka meeshan ku jiro ayb xaggaasna marka waxay ahayd xadiidkii ibnu cumaraan ku ag tukaday markaasuu gacanteedan kelida saaray waatii sidaa uu yidhi nacam ayb labada tarjamo iyo labada xadiidba hal wax unbay faa'iideynayaan nacam marka wuxuu yidhi qaala abu daawuud yacnii yadacu yaddahu calaa khaasiratihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yactamidu cuskanaya fi salaati salaadda dhexdeeda calaa casan ul cuskanaayo qofka salaadda dhexdeeda ul ku cuskanaayo ul halkan marka wuxuu tarjamayaa abu daawuud qofka salaaddii dhexdeeda inuu ul cuskado ama markuu soo kacayo ha noqoto ama markuu taagan yahay oo ul mudan oo ku mudan yacnii dhulka ama ul isaga uu hayaba inuu saa u cuskado xukunkeedu marka maxay tahay ayb xadiidka uu baabkan soo geliyey marka waxaa weeyaan a'immada qaarkood markaa way daciifiyaan xadiidka uu soo geliyey laakiin waxaa looga kaaftoomayaa qofka hadduu awoodo inuu istaago horta waa inuu istaago oo ilaa qiyaamku salaadda dhexdeeda salaadda faradka qiyaamku waa rukni min arkaani الsalaa inuu istaagaa laga rabaa hadduu awoodayo hadduunan awoodaynin waxoogaa istaaga dhib ku yahay ilaa inuu wax cuskada ma ahane inuu wax cuskadaa wax dhibaataa male way fiican tahay bal asxaabu rasuulillaahi inay cuska jireen markay taraawiixda ku daalaan oo ay qiraa'aday dheerey jireene waxaa la wariyey inay cuskan jireen ul ama tiir iyo wax lamida inay gacanta ku cuskan jireen wax dhibaataa male marka way bannaan tahay meeshaasaa laga qaadanaa marka ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdusalaam ibnu cabdiraxmaan alwaabisiyu ayb cabdusalaam ibnu cabdiraxmaan alwaabisi qaadi raqa uma baqdaad maqbuulun ayb lahu shayء fii muqadamati muslim isaga waa maqbuul maqbuul yani idaa tuubica waay saan ibnu xajar hore aan uga sheegnay yacni idaa tuubica wailaa falayinu اlxadiid ayb nacam akhraja lahu muslimu fi اlmuqadima waabu daawuud lahu shayءun fii muqadamati muslim muqadimatu muslim markuu leeyahay muslim muqadamadiisa yaa isaga muslim muqadamada uga wariyaa laakiin sulbiga kitaabkama uga wariyo saasay ka dhigan tahay qaala akhbaranaa abi aabbihiis marka waxaa la yidhaahdaa cabduraxmaan ibni sakhr ibni cabdiraxmaan alasadi alraqi abuu hurayra isku magac yihiin cabduraxmaan ibni sakhr ibni cabdiraxmaan alasadi magaca iyo magaca aabbaha abuu hurayra iska shabahan ayb laakiin ninkan inuus abuu hurayre ahayn waa u jeedaa sanadka meesha uga jiro ayaad ka fahmaysaa waa shaykhu shaykh abi daawuud abuu hurayre marka meeshaas ma joogi karaa cabdiraxmaan ibnu sakhr ibn cabdiraxmaan alasadi alraqi majhuulu akhraja lahu abu daawuud waa majhuul marka isaga aabbaha can shaybaan shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi weeyaan can xusayn ibni cabdiraxmaan xusayn ibn cabdiraxmaan abulhudayl alkuufi iqatu tagayara xifduhu akhraja lahu asxaabu اlkutubi sita can hilaal ibni yiisaaf hilaal ibni yiisaaf waqiila hilaal ibnu isaaf ya-da waa la hoos dhigay saasaa loo dabdiyey ibnu xajar saasuu dabdiyey oo bikasri lyaa buu hilaal ibnu yiisaaf waqiila isaaf bilhamzatina waa loo dabdiyey iqatu akhraja lahu اlbukhaariyu tacliiqa wamuslimu waa asxaabu sunan اlarbaca qaala wuxuu yidhi qadimtu raqata meeshaa raqa la yidhaahdaan soo galay faqaala lii bacdu asxaabii asxaabteyda qaar ka mida waxay igu yidhaahdeen hal laka fii rajulin min asxaabi الnabiy sala اllahu calayh waali wasalam hal laka ma leedahay oo ma rabtaa inaad hesho fii rajulin nin oo min asxaabi الnabiy sal l slam asxaabta nebiga ka mid ah qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi haniimatun ay hiya iyadu haniimatunba waayaba saxaabi in layska helaa ma sahlanay waaba haniimuu yidhi ayb fadafacnaa ilaa waabisata waabiso xaggiisaan gaarnay oo yacnii aan gaarnoon u tagnay ayb waabisatu bnu macbad qultu lisaaxibay qultu lisaaxibii saaxiibkaybaan waxaan ku idhi nabda'u waan bilaabaynaayo fananduru waxaan eegaynaa ilaa dallihi hannaankiisa addallu waxaa weeyaan alhadyi waasuluuk dariiqada qofka iyo habdhaqankiisa ala yidhaha habdhaqankiisa habdhaqankiisa hoose iyo mid habdhaqankiisa yacnii cibaado iyo habdhaqankiisa hay-adeedba labadaba alhadyu marka waa hannaanka qofka ama habdhaqanka fa nanduru waxaan eegaynaa ilaa dallihi habdhaqankiisaan fiirinaynaa ayb faidaa calayhi qalansuwatun faidaa calayhi korkiisa waxaaba ahba qalansuwatun koofi koofidaasoo laaqiyatun lagu tudhegsan ah tudhegsan oo madaxiisa ku dhegsan macnaha taas oo daatu udunayni laba dhegood leh oo yacnii geesaha ogaa ka dheer wa burnusun iyo burnus wa burnusu khazin yacnii xarii ee yacnii khaziga nooc yacnii dharka ka mida waaye burnuskiisa burnus waxaa la yidhahdaa dhar annaga aan xiranno maaha burnusku marka waxaa weeyaan waa qamiiska iyo koofida madaxa la gashto isku tolan qamiis iyo koofidiisa madaxa la geliyo isku tolana burnus la dhaha ayb dadka hadda ugu isticmaal badan intaan arkay waa maqaaribta maqaaribta dadka maqaaribta aad u isticmaalo jillaaba saasay dhahaan iyaku nacam luqadooda jillaabiya ay leeyihiin nacam marka waxaa weeyaan qamiis adag oo ay koofidiisana ku dheggan tahay ay ku tolan tahay marka qofka qamiiskiiba u gashanayaa madaxiina koofida koofi ahaanba u gashan nacam burnuska kaas waa ayb wa burnusu khazin ay burnusun min khazin waa idaafa bimacnaa min waa ii ahayd ayb sidaasaan ku arkay buu leeyahay khazigu marka waa dhar suuf laga sameeyo iyo wax yaroo xariir ah ibriisim ayb marka haddii dharku suufka uu badan yahay xariirtu ay wax yar tahay dhib ma laha intii xariirta la banay jiray intii saddex farood iyo wax la eg qadarkeeda hadday dharka kale uu ka badan yahay akbaru oo booran waidaa huwa waaba isaga oo muctamidun cuskan calaa casan ul isagoo markaa ul cuskan fii salaatihi salaaddiisa dhexdeeda faqulnaa waxaanu nidhi bacda an sallamnaa markaan salaannay kadib ayaan waxaan nidhi wuxuu uu yidhi maquulu qowlka waa la gooyey waa layska fahma arrintaasaan wax ka weydiinay waay dharkaas yacnii ushkaas ushaas uu wato fa qaala wuxuu yidhi xadaatnii ummu qaysin bintu mixsan ayaa ii sheegtay ummu qays bintu mixsan waa cukaasha walaashiisa tu ukhtu cukaashata bni mixsan alasadi faqaala xadaatnii ummu qaysin bintu mixsanin yaa waxay ii sheegtay ana rasuula اllahi sal ly slam nebiga lamaa asanna markuu gaboobay oo da'da yacnii uu da'aystay wa xamala alaxma hilibkiina markaas uu qaaday ayb waxamala alaxma saas muu idiin dabdinaas hilibna uu xambaaray yanii hilib yani markuu gaboobo hilibna uu xambaaray bimacnaa uu hilib qaaday ittakhada camuudan ittakhada wuxuu samaystay camuudan tiir fii musallaahu meesha uu ku tukanayo ku samaystay kaas oo yactamidu calayhi tiirkaasoo yactamidu calayhi oo cuskanayo korkiisa ayb xadiidkan marka ninkaa majhuulka ku jiro iyo cabdisalaamkan laftirkiisao maqbuul lagu sheego isaga laftirkiisa fiirin u baahan ayb bina'an calaa daalika ay culamo badan xadiidka u daciifiyeen bacdi ala'imana marka way saxiixiyeen sheekh ilalbani isagu wuu saxiixinaya ayb laakiin ictimaadkan xadiidkan xataa hadduu daciif yahay waxaa looga kaaftoomayaa ficilka saxaabada oo salaaddii taraawiixda markay tukanayaanay cuska jireen taasaaba laga faa'iidaysanaa dhib inaanay lahayn marka ayb ayb marka waa in cudur cudur jiraan laakiin xadiidka laftirkiis taasuu tusaa weynaan darteeda u samaystay haddaan cudurdaar jirin marka oo qofku isa istaagi karo haddana ul iska qaato taas maya iyada lama ogolo waa in markaa cudurdaar uu jiraa nacam ayb qaar marka shaarixan wuxuu soo naqlinayaa qaala alqaadi xusein min asxaabi shaaficiyi laa yalzamu dalika wayajuuzu اlqucuud fadhigaa bannaan uu leeyahay laakiin inuu isdhiba inuu ajar badan rabaa dhici karto inuu isdhiba rabo laazim ma aha fadhiga naftirkiisa ayb baabu nahyi can اlkalaami fi الsalaati baabu bayaani xukmi nahyi baabu bayaani nahyi nahyi iska reebid caddaynteed ayuu u baab yahay can ilkalaami layska reebay fi salaati salaadda dhexdeeda qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa moxamed bnu ciisa abu jacfar ibni abaac weyaan ayb qaala akhbaranaa hushayn moxamed bnu ciisa mar abu jacfar abaac buu leeyahay marba sibu u sheegaa wa huwa iqatun ahbat nnaasi fii hushayn buu haadana waa isagu ka warinaya qال أخبرنا هشيم وهو بن بشير الواسطي قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا مidkeen wxuu يكلم inuu la hadلayo الرaجuل qofka الرaجuلa ninka إilىa جنبهi dhinaciisa oo kala hadlaya في الصلاaةi saلاada dhexdeeda فنزلت waxaa soo degtay وqumوu للahi qاaniتيiن فأmirnaa waxaana la أمray بالسكوuتi aamusid وaنuhinaa waxaana laga reebay can الكaلاami hadalkii baana loo diiday hadalkii baana laga reebay marka inaan aamusnana waa nala amray fa umirnaa marka haddii la yidhaha waa siiqa oo yacnii tusayso waa siiqa oo fii xukmi rafci leh maxaa yeelay ninka saxaabiga hadduu yidhaha waxaa nala amray waxaa nalaga reebay isaga cidda wax amri jirtay ama ka reebi jirtay diinta nebigu unba u ahaa sala allahu calayh waali wasalam saas darteed marka yaa amray iyo ma la dhahayo haddii marka amarka uu sidaas yahay waxaa laga qaadanaya marka in la aamusaa waajib inay tahay fi salaad hadalkuna in nahyi uu ku soo arooray la reebay nahyigaanna marka salaaddii ayuu daatadeedu ku saabsan yahay markaas annahyu yaqtadii alfasaad ninka hadduu salaadda ku hadlo isagoo markaas caalim ah caalim ku ah yacni hadalku inuu salaadda jebiyo aanna hilmaansanayn qofkiio yacni aan hilmaansanaynoo kas waa u qasday hadal inuun salaadda dhexdeeda aanu ku bannaanaynna waa og yahay salaaddiisa waa buraysaa markaas laakiin isagoo is-ilowsan baa hadal ka soo fakaday waa iska wadanaa salaaddiisa dhib ma laha waaba hadduu is-ilowsan yahay ayb ama waxaa weeyaan jaahil bitaxriim inay xaaraan tahayba ma oga waa iska ansaxay salaaddiisa ayb qaala xadaanaa baabun fii salaati alqaacidi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii salaati alqaacidi qofka fadhiya salaaddiisa xukunkeeda fadhi qofka ku tukanaya salaadiisa caddaynteeda xukunkeeda iyo siday tahay caddaynteeda qaala xadaanaa moxamed bnu qudaamata bni acyan qaala akhbaranaa jariir can mansuur can hilaalin yacni bna yisaaf can abi yaxyaa can cabdillaahi bni camrin qaal xudidtu waxaa la ii sheegay anna rasuula allahi sal ll ly slam rasuulka qaala inuu yidhi salaatu rajuli qofka salaadiisa qaacidan uu fadhiyo nisfu salaati salaad nuskeed waaye qofka yacnii salaadda uu isagoo fadhiyo tukadaa waa salaad nuskeed waaye yacnii salaadda uu taagni ku tukada barkeed fa ataytuhu waan u imid fawajadtuhu waxaan helay markaa saxaabigu xudistu hadduu yidhaha dhib ma laha maxaa yeele waa mursal saxaabi un hadday u badato mursalka saxaabigana dhib ma laha faataytuhu waan imid fawajadtuhu waxaan arkay oon helay yusallii isagoo tukanaya jaalisan isagoo fadhiyo fawajadtuhu waan helay yusallii xaal uu tukanayo jaalisan xaal uu yahay mid fadhi isagoo fadhiyo fawadactu yaddii gacantaydaan saaray calaa ra'sii madaxayga yacnii waa la yaab macnaha wuxuu maqlay nebigii baa la iiga sheegay fadhi salaadda fadhi lagu tukadaa waa salaad istaag lagu tukada nuskeed ee nebigii fadhi ku tukanayaan arkay marka madaxaan gacmaha saartay waan la yaabay uu leeyahy faqaala wuxuu yidhi maa laka yaa cabdallaahi bni camrin maxaa kugu dhacay yidhi cabdullahi bni camarow qultu waxaan idhi xudidtu waxaa la ii sheegay yaa rasuula allah annaka qulta inaad tidhi salaaturajuli qofka salaaddiisa qaacidan isagoo fadhiyo uu tukadaa nisfu salaati salaad nuskeed wa anta adiguna tusallii waad tukanaysaa qaacidan fadhi ee khayr adiga cid kaa jecel ma leh adna fadhi baad ku tukanaysaa waa sidee marka wa anta tusallii qaacidan qaala wuxuu yidhi ajal haah wuu yidhi walaakinii laakiin anigu lastu ma ahi ka axadin minkum mid idinka idinka midoo kale anuu idinka idin lama mid ihi buuli yacnii lastu ka axadin minkum waxaa laga qaadanaa fadhi in lagu dukada nebigay khaas u tahay maya waxaa laga qaadanayaa waxay tahay nebigu isagu hadduu fadhi ku tukado ajirkiisu waa kaamil meeshaasuu nebigu uga duwan yahay dadka intiisa kale laakiin annaga haddaan fadhi ku tukanno annagu istaag awoodi karno salaadda faradka ma laga hadlayo dabcan waxaa laga hadlaya maalan salaadda sunnadoo kale salaad sunnaad istaagna waa ku tukan kartaa fadhina waa ku dukan kartaa haddaad istaaggii ka tagtoo fadhi ku dukato nus waa ajirka waxaa kaloo iyadana la mid ah xataa salaadda faradka waa ku soo aroortay xataa salaadda faradka laftirkeeda haddaad cudurdaar dartiis fadhi ugu dukato salaaddii istaagga ajrigeeda nuskeed waa salaadaada oo waxayba ku soo aroortay salaadda faradkaa laakiin culammadu waxay yidhaahdaan ibnu xajar iyo markuu baxsi dheer masaladaas ku sameeyey wuxuu leeyahay dadku waa laba nooc qof istaaggu dhib ku yahay laakiin hadduu isdhibo istaagi karo istaagga dhibuu ku yahay hadduu isdhibo laak waa istaagi kara ninkan ruksadii waa haystaa ogow fadhi waa isagii tuka karaayo ilaa ruksadan lirafci ilxarajaa loo sameeyey adigii maalan haddaa isdhibto waa istaagi kartaa fadhigii waa kuu bannaan yahay inaa intaa istaagga iska daysid oodan isdhibin oo iska fadhiisato ninkaas waayo marka ninka ajriga istaagga barkiisa iska leh hadduu istaag ku tuka lahay ajarkii uu heli lahaa nuskiisuu hela marka fadhi ku tukada soo ma garan laakiin ninka istaagga uunanba u suurta galba ahaynba sidiisaba ninkii cagahuu balla'ayaa maalan ama saasuu ku dhashay ama sidaasuu noqday wax hadda uu isdhibi karo istaag isku dhibi kara ma jiro ee ninkaa marka ilaahay sidaa yeelan waxaa laleeyahay marar kastaa dadka istaagga ku tukan ku tukanaya labalaab uga ajar badnaanayo isaga wuxuu le maya kaas ma aha kaa isagu saas ma aha ee midkan la leeyahay salaadda faradkay ku soo aroortay waa mid awoodi karo inuu istaago laakiin dhib ku yahay hadduu isdhibo oo dadaalo istaag sameeyo ajirgiisa waa kaamil haddaanu isdhibinoo ruksada iska qaatana nus ajarkiisay ka go'an tahay siyaabahaasaaadna moodaa marka raxmada sharciga iyo xigmada ilaahay iyo yacni sidaas inay laa'iq u tahay ayb ee qofkii marka waxaa weyn dadka curyaamiinta ama jiisaska oon istaagi karin oo dhan marka waxay noqonaysaa marka in yani haddii ninna inti istidaacadiisa uu bixiyey haddana ajrigiisii waa nus la leeyahay waxaa weeyaan marka taas saasay saasay ku sheegaan ibnu xajar uu ku sheegay marka middan laakiin nebiga isaga uu istaag fadhiga ku dukanayo salaad sunnou nebiga fadhi ku dukada ku dukan jiray weliba marka salaatuleylka uu dhammeeyo kale witirka tukado laba ragcoo fadhi ku tukan jiray labadaas ragco nebiga uma khaas aha sida xooga badan waana u tegi doonnaa laakiin waxa nebiga u gaarkaa waxay tahay isaga ajrigiisa kaamil waay oo fadhiga ku dukaday nebiga ajrigiisa waa naaqis nin istaag ku dukadaa ka ajar badan ma la dhahaayo maxaa yeele isaga nebiga haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam laba shay baa saaran isaga shayga bannaan laakiin laga fadli badan yahay inuu isaga bayaaniyaa laga rabaa soo maa shayga afdalka ahayna isagaa samaynayo shaygii laga fadli badnaay laakiin bannaanaay waa inuu isagu sameeyo haddana si dadku u arkaan oo sharci u noqdo marka fii xaqi nebiyi nebiga ajrigii meeshaan la yidhi ajrigaa ku naaqis maayo wuxuu uga kordhaa nebiga sala allahu alay ali wasalam tabliiqa iyo gaarsiinta oo ilaa maxaa yeele nebigu muhimmad kaleu haayaayo tabliiq iyo gaarsiin buu samaynaya haddaanu nebiga fadhi ku tuka lahayn salaad sunna in fadhi lagu dukanaayo lama ogaadeen mana la fahmi lahayn sooma kasi walidaalika wax kasta oo la yidhaahdo shaygaas iyo shaygaas waa khilaaful owla in la dhaho waa laga fiican yahay haddana nebigoo dhahaya haddaad aragto ee nebiga waxaa weeyaan shaygan inuunan dembi ahayn inuu dadka u bayaaniyaaba la rabaaba isaga marka karaaha kama aha waxaas bal waxaa weeyaan isagu tabliiqaas u ajarka helaya qaala xadaanaa musadadun xadiidkan marka muslim baa wariyey qala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa yaxya can xusaynin almucallim xusayn bnu dakwaan almucallim can cabdillaahi bni burayda can cimraana bni xusayn annahu sa'la nebiya sal l slam nebiguu su'aalay can salaati rajuli qofka salaadiisa qaacidan uu ku tukado faqaala wuxuu yidhi salaatuhu salaadiisa qaa'iman isagoo taagan uu tukado afdalu way ka fadli badan tahay min salaatihi salaadiisa qaacidan isagoo fadhiya uu tukado wa salaatuhu salaadiisa qaacidan fadhi isagoo fadhiya uu tukado cala annisfi weeyaan nus oo min salaatihi salaadiisa yacnii yay ka tahay qaa'iman uu istaag ku tukado wa salaatuhu salaadiisa naa'iman isagoo hurdo uu tukado naa'iman hadda waxaa loo jeedaa mudajacan isagoo yacnii jiifo isagoo hadda hurdaaya salaad awalownan tukanaynina isagoo geddi cad u yaallow ama isagoo dhinac u jiifo wasalaatuhu naa'imanna cala nisfi weeyaan nis oo min salaatihi qaacidanay ka tahay waana salaada faradka waxaan la sheegayo waana sidaa tafsiilkan aan sheegnay qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyu qaala akhbaranaa wakiic can ibraahiima bni طahmaan can xusaynin اlmucallim can ibni burayda can cimraana bni xusayn qaala wuxuu yidhi cimraan kaana biya annaasuuru kaana bi ay fiya waxaa dhexdeeda ahaato igu taallay annaasuuru babaasiir baa igu yaallay riwaayaadka qaar kaanad bi bawaasiir bay leedahay nabar yacnii dabada igaga yaallaya baa jiray oo istaaggu markaa uu la dhibaayey fasa'altu nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebigaan su'aalay nebigaan su'aalayo faqaala wuxuu yidhi salli tuko qaa'iman adoo taagan fain lam tastadic haddaadan awoodaynin faqaacidan fain lam tastadicna facalaa janbin haddaadan awoodin adoo dhinac u jiifa xadiidkan marka bukhaari baa wariyey waxaana laga qaadanayaa qiyaamka inuu rukni yahay salaadda haddii la awoodo salaadda faradka in istaag lagu tukadaa inay waajib tahay maxaa yeele amaruu nebiga ku bixiyey salli qaa'iman buu yidhi tuko adoo taagan haddii qofka uunan awoodayninna ruksaa la siiyo fadhi fadhi haddaanu awoodayninna jiif adoo marka fadhi awoodo inaad jiif ku tukata ma aha iyada xataa waxaa laga qaadanaya marka sharciga taysiirkiisa iyo fududayntiisa qofka in la dhibo un laguma talageline qofkii waxaa weeyaan inuu cibaadaysto calaa qadri istidaacatihin uu ku cibaadaysto qiyaamku marka waa rukni waay marka ruknigaa marka haddii iyadoo awoodo salaadda uu ka maqn ay ka maqnaato khatarba bacdunaas waxay samaynayaan marka isagoo ruknigii qiyaamka weli lagu jiro ayuu dhulka wax ka soo qabsanaa qiyaamkii waa tegayey oga wada markaas dana qiyaamkiiba usoo noqonakhalad qofkii waa taagan yahay maalan salaaddii buu u taagan yahay qiyaamkiiba uu ku jiraa wax dhulka yaallo iska soo qabsanaa haddana qiyaamkiiba ku soo noqona ee markana aad waxaan doonanaysaa qiyaamkii waa ka tagtee ogow qiyaamkuna rukni buu ahaa welina waa socday sooma fahmi khatar waay marka dad badanoo saas yeelaya jiro oo marka xataa dad laga yaabo inay sheegaanoo ay marka ama iyagu marka salaadda waa fahamsantihiin isdhahayo adhowna marka wuxuu moodayaa dhaqdhaqaaqan maa salaadda wax u dhibaayo uu leeyahy masalada inay dhaqdhaqaaq laga hadlayo moodaan dhaqdhaqaaqa yarkaa salaadda waxba uma dhibaayo laakiin qiyaamkii baad ka tagtay ayb qofkan qiyaamkii buu ka tegey ee dhaqdhaqaaq laguma haysto soma garan hadduu marka isagoo taagan wax soo qabsan karo daruuri markaas ka ah xarakaadkaas dhib male uu samaynayo ta la diidaya taas ma ah laakiin qofka inuu qiyaamkii dhammaay ka tago uu rogmo xaddu rukuuc camal gaaro ama ka hoose haddana uu ku soo laabto maya qaala xadaana alqacnabi ayb qaala xadaana axmed bnu cabdillaahi bni yuunus qaala akhbaranaa zuhayr wahuwa bnu mucaawiyata aljucfi qaala akhbaranaa hishaam bnu curwa can curwata can caaishata qaalat maa ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka ma aanan arkin yaqra'u isagoo akhrinayo fii shayin wax oo min salaatilleyli salaatuleylka ka mida jaalisan isagoo fadhiyo ma aanan arkin qadu weligey xataa dakhala ilaa uu gudagalay nebiga fi sinni da intu galay intuu da ka galay macnaa uu ka duqoobay nebigu aadna umaba duqoobinee lixdan iyo saddex sano ku dhintay laakiin intay da'diisu kor aaday fa kaana yejlisu nebigu waa fadhiisanayay fiihaa salaatuleylka waa u fadhiisanayay dhexdeeda fayaqra'u waa aqrinaya xataa idaa baqiya markay harto arbaciina ow alaaiina afartan ama soddon aayatan min aayatin aayadood qaama waa istaagayey faqara'ahaa wuu akhrinayey inta soddonkaas aayadood ee u dhiman uma sajada waa sujuudayey ala uma sajada macnaa waa rukuucayey waa ictidaalayey sujuudu saas ku aadayey ayb xadiidkan marka bukhaari muslim baa soo saaray waxaa laga qaadanayaa marka inuu saas yeeli karo qofka salaadda sunnada fadhi intuu ku galo salaatuleylka qiraa'o dheer markaa iska akhriyay markay wax yar u dhimantaha inta istaago inta kale dhammaystiro dabadeed marka rukuucdii sidaa ku sameeya way bannaan tahay ida salaadda sunnada ah qaala xadaana alqacnabiyu can maalikin can cabdillaahi bni yaziid wa abinadr can abi slmةa bn cabdالرaحmaan salm bn اljacd abunadr can abi slmةa bn cabdالرaحmaan can caaئiشhaةa زawji النabiy sal اه slm ana الnabiya salى اllahu عalيh wali waslm nebiga kaana wuxuu ahaa yusalii inuu tukanayo jaalisan fadhi uu ku tukanayo fayaqra'u uu akhrinayo huwa isagoo jaalisun fadhiyo faidaa baqiya min qiraa'atihi qiraa'adiisa hadday ka harto qadru maa yakuunu inta qadru maa intii oo kale qadru maa intii qadarkeeda yakuunu ahaanayo huwa qadarkuba alaaiina ow arbaciina soddon ama afartan aayatan min aayatin qaama waa istaagayey faqara'aha wuu akhrinayo huwa isagoo qaa'imun taagan uma rakaca waa rukuucayey uma sajada waa sujuudayo uma yafcalu fi rakcati اhaaniyatina midla dalika qaala abu daawuud rawaahu calqamatu bnu waqaas can caaisha can اnebiy sal ly slam naxwahu calqamatu bnu waqaas alleytii caaishou ka wariyey xadiidkan oo kale alqamata bnu waqaas alleyثi waa ninka cumar bnu khadaab ka warinaya xadiiu inama alacmaalu binniyaat qaala xadaana musadadun qaala akhbarana xamaad bnu zayd qaala samictu budayla bna maysara waayuuba yuxadiثaani iyagoo ka sheekaynaya can cabdillahi bni shaqiiq can caaishata qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo leylan habeen habeenkaasoo dawiilan aad u dheer qaa'iman xaal u yahay isagoo taagan wa leylan dawiilan habeen dheerna qaacidan isagoo fadhiyo faidaa sallaa hadduu tukado faidaa sallaa haddii uu tukado qaa'iman isagoo taagan rakaca qaa'iman rakaca waa rukuucaya qaa'iman isagoo taagan waidaa sallaa qaacidan isagoo fadhiyo hadduu tukadana waidaa sallaa hadduu tukado qaacidan isagoo fadhiyo fadhi hadduu ku tukanayana rakaca qaacidan fadhi buu ku rukuucaya waa mararka qaar isagaa kala duwanaaya marna hadduu istaag taagni ou salaadda ku dukanayana taagni buu ku rukuucayo hadduu yacnii fadhi ku akhrinayo qiraa'adana mararka qaarkeed fadhinbuu ku rukuucayo marmarna muxuu samaynaya isagoo fadhi intuu ku akhriyo wax yar markay u harsantuu istaagayo inta waa la samayn karaa qaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa yaziid bnu haaruun qaala anba'anaa kahmas bnu اlxasan can cabdillaahi bni shaqiiq qaala sa'altu caaishata akaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wali wasalam nebiga miyou ahaa yaqra'u inuu akhrinayo asuurata suurad fii rakcatin miyuu ku akhrinaya qaalad waxay tihi almufasala mufasalka almufasala yacnii nacam ayay tidhi oo yaqra'u almufasala ayuu akhrinaya ay yaqra'u caaisha waxay tihi nacam yaqra'u fii rakcatin asuurata min almufasal saasay ka wadhaa qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi fa kaana yusallii qaacidan fadhi fakaana fakaana ma aha nebiga yusalli inuu ku inuu tukanayo qaacidan isagoo fadhiyo qaalad waxay tidhi xiina xadamahu nnaas ayb xiina markii xadamahu nnaasu dadkii yacnii ay murjiyeen ayb markay dadkii jejebiyeen macnaheedu marka waxay tahay isagu leeyahay shaarixa qaala alharawiyu fii tafsiirihi yuqaalu xadama fulaanun ahlahu idaa kabira qofka hadduu weynaada saas la dhahaa fiihim dhexdooda uu ku weynaado kaأnhu lama xamalahu min umuurihim waahqaalihim waاlictinaa'i bimasaalixihim sayaruuhu shaykan maxduuman qofku yacnii markuu muddo reerkiisa ku dhex jiro ilmihiisa iyo caaskiisa iyo dadkii uu ku dhex jiro ee uu masaalixdooda iyo shaqadooda iyo u qabanayo iyaga ka murgaayo ee uu gaboobo ayaa waxaa la yidhaahdaa xadamahu اnnaas ama xadamahu ahluhu xadamahu ahluhu ayb saasaa la dhahay xadama fulaa yacni ayb xadamahu ahluhu ehelkiisii baa burburiyeen yacni waxaa weeyaan soo masaalixdooda uga fakarayo ku gaboobay ayb maanuu saas markuu gaboobay umbaa laga wada yacnii siday masaalixdooda uga shaqaynayeen ilaa ay ka dhigeen xataa sayaruuhu shaykhan oday intay ka dhigeen ayb xadiidkan marka muslim baa wariyey qaybta dambe ayb waxaana laga qaadanayaa marka taabiciintu say ay ugu dadaali jireen saxaabada inay cilmiga diinta ay weydiiyaan iyo say markaa saxaabadiin ugu jawaabi jireen baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa aljuluusu fadhigu waa sidee fi tashahudi atexyaadka dhexdiisa lagu fadhiiso fadhiga atexyaadka la fadhiisanaayo waa sidee see loo fadhiisanayo macnaha abwaabu sifati salaad buu ku jiraa sujuudii rukuucdii iyo ka soo baxay waxyaabo kaleoo la xiriiro ayuu dhexdan ka soo hadlay tashahudkiiba hadda gale iyo fadhigiisa qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa bishru bnu اlmufadal can caasim bni kulayb can abiihi can waa'il ibni xujrin qaal qultu waxaan idhi caasim ibni kulayb waa soo marnay riwaayadiisa can abiihi can waa'il ibni xujrin xadiidkii waa'il ibni xujr weyaan marka riwaayata caasimna waa soo aroortay riwaayadii kale maxay ahayd riwaayata cabdiljabaar cabduljabaar ibni waa'il oo marna uu aabbihiis ka warinayo aabbihii kama maqlinaan ah cabduljabaar ibni waa'il can akhiihi ayb calqama walaalkiis calqamatu ibni waa'il u ahaa can waa'il soo dheeruna soo maray qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi buu yidhi waa ila anduranna fiiriye oo fiiriye ilaa salaati rasuuli lah sal l slam nebiga salaadiisa kayfa yusallii siduu u tukanayo qaala wuxuu yidhi faqaama rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa istaagay faistaqbala alqiblata buu u jeestay qiblada fakabara waa kibaartay farafaca yadayhi gacmihiisuu kor yeelay xataa xaadataa udunayhi ilaa ay dhegihiisa ka qaabilaan xataa xaadataa ilaa ay yani xataa xaadataa biudunayhi ilaa ay dhegihiisa kaga qaabilaan uma aqada shimaalahu bidixdiisiibuu qabtay biyamiinihi midigtiisuu ku qabtay bidixdaa la qabtay midigtaa lagu qabtay midigtaa korayso falamaa araada an yarkaca markuu doonay inuu rukuuco rafacahumaa waa kor yeelay midla daalika sidaasoo kale u kor yeelay qaala uma jalasa waa fadhiistay faftarasha waa gogladay rijlahu lyusraa lugtiisa bidix wawadaca yadahu gacantiisiibuu saaray alyusraa bidix calaa fakidihi lyusraa bowdadiisa bidixuu saaray bowdadiisa bidix ayuu saaray faftarasha rijlahu lyusraa yanii gacantiisa lugtiisa bidixuu goglay wawadaca yadahu lyusraa gacantiisa bidixna calaa fakidihi lyusraa bowdadiisa bidixuu saaray waxadda mirfaqahu waxadda waa dheereeyey mirfaqahu alayman laba marka waxaddadan ficil ahaan oo loo dabdiyey ism ahaan oo loo dabdiyey waxadda mirfaqahu alayman xusulkiisa midig ayb ayuu ka foge ayuu kor uga qaaday ou kor yeelay calaa fakidihi اlyumnaa ay can fakidihi اlyumnaa bowdadiisa bidix ayuu kor kaga qaaday waxadda bimacnaa ficil in laga dhigo calaana bimacnaa can laga dhigo waxadda mirfaqahu اlأyman calىa fakidihi ay can fakidihi اlyumna xusulkiibuu marka kor uga qaaday xusulkiisii ayuu boodadii iyo cajarkii ma saarine kor buu uga qaaday ayb sida kale haddii lala socdo waxadda isim laga dhigo waxay noqonay marka wawadaca yadahu lyusraa gacantiisa bidix ayuu dejiyey ou saaray calaa fakidihi lyusraa bowdadiisa bidix ayuu saaray gacantii bidixuu bowdadii bidix saaray waxadda mirfaqihi اlayman yacnii xusulkiisa darafkiisa xusulkii day al aymani midigeeyey calaa fakidihi lyumnaa ayuu yeelay calaa fakidihi lyumnaa boodadiisa midigta ah marka waxadada tan kalaa ka fiican waxadda in lagu macneeyo bimacnaa wadarafa mirfaqihi اlaymani calaa fakidihi اlyumnaa waxaa ka fiican ficil in laga dhigo waxadda bimacnaa marka la yidhaha rafaca ayb kaasaa fiican oo ilaa kan kale takalluf kama dhammaanayo ayb waxadda wuu kor yeelay ayb kan laftigii saasoo kale u sheegay waxadda bisiiqati اlmaadi ficiluu ka dhigay marka saasaa fiican waxadda mirwaxadda wuu kor yeelay mirfaqahu yacnii xusulkiisii alaymani alaymana midigeeyey calaa fakidihi اlyumnaa bowdadiisa midigta ayuu kor kaga qaaday wa qabada hintayni wa qabada wuu laabayoo hintayni laba ayuu laabay laba farood faryarada iyo midda ku xigto waxallaqa waa wareejiyey xalqatan wareejinna waa wareejiyey wareejintu marka siduu ku imaana suulka iyo farta dhexe ayuu marka saa u wareejiyey wara'aytuhu waxaan arkay yaquulu isagoo dhahaya haakadaa sidan waxallaqa bishrun ayb isagoo sidan dhahayo sidan samaynayo waxallaqa bishrun bishir wuxuu wareejiyey alibhaama suulka iyo walwusdaa midda dhexe labadaas wa ashaara bisabaabati sabaabadana murugsatadana waa ishaarayo waa ku ishaaro waa taagan labadan waa laabay suulkii iyo midda dhexena waa isku qabtay wareeg xalqa middanna waa taagay farii dhammaan marka waa lagu sheegay xadiidka maclushaahidka wuxuu ka rabaa uma jalasa faftarasha rijlahu اlyusraa wawadaca yadahu اlyusraa sidaan yaa marka hay-ada loo fadhiisanaya tashahudka saanwa kii hore miyaa mase midka dambe midka horaa saan loo fadhiisa ayaa loo fadhiistaa iftiraasha قال xدثنا cبدالله بن مسلم عن مالك بن عبدالرحمن بن القاسم عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عبدالله طيب عن عبدالله بن عمر قال عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عبدالله بن عبدالله بن عمر وكنه طيب ابن الخطاب المدني التابعي الثقة طيب عن عبد الله بن عمر قال طيب sunnatu salaati salaadda sunnadeeda an tansiba inaad taagtid waayo rijlaka alyumnaa lugtaada midig wa tafniya aad laabto rijlaka alyusraa gacantaa lugtaada bidixna aad laabto saas waa lugtaadii bidix inaad laabto midda midigna aad taagto sunnada salaadda saas waa waa sidan iftiraashku aan naqaano qaala xadaثana ibnu mucaad cubaydullahi bnu mucaad weeyaan qaala xadaثana cabdulwahaab qaala samictu yaxyaa قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من سنة الصلاة وحاكمده أن تضجع إلى جيفسد رجلك اليسرى لبتاذا بذح وتنصب أتاكتد اليمنى مدا مدقنا إلى أتاكتد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن يحيى بإسناده مثله بإسناده بإسناد الحديث السابق مثله مثل الحديث السابق قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا من السنة كما قال الجرير يعني سنة الصلاة قاردين كنا من السنة بيكونها انت قال حدثنا هناد بن الساري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي وحوها إذا جلس هذو فريسان في الصلاة صلاة الأحديثة افترش رجله اليسرى لكتيسا بذح inuu goglanayu ahay yanii korkeeda ayuu dhulka dhigaayey baabacada cadna koruu soo marinayo oo ku fariisanayay xata swadda ilaa uu ka madoobaaday dahra qadamihi gommaddiisa dhabarkeeda kore ilaa uu ka madoobaaday yani sida ugu fariisan jiray ayb intan xadiidkan marka isaga dacfi baa ku jiro wax taqriib wada maa jiro zubayr bnu cadiyin maya waxa xadiidku waa daciif cafwan wuxuu daciif ku yahay waa mursal maxaa yeele ibraahim ayaa wuxuu yidhi ibraahim الnakhaci qaala kaana الnabiyu sal ا slam zubayr bnu cadiy isaga iqa kanaan ku dareey baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man dakara atawaruka fi اraabicati man dakara qofkii sheegay attawaruka maa ka horeeya maya maya soo dhaaf qaala xadaثana alqacnabiyu can malik can yaxya bni saciid ana alqaasima bna muxamed araahum waxau arkaas maaha araahum waxau tusay yani aljuluusa fi اtashahud fadhiga oo tashahudka sida loo fadhiisto tashahudka ayuu tusay qaala xadaanaa axmed ibnu xambal intaan laga baaqbaaqday marka xoogaa u ahaa maanta halkan baabaan ku darayna qaala xadaanaa axmed ibnu xambal qaala akhbaranaa abu caasim abu caasim annabiil waa daxaaq ibnu makhlad ayb isagaaba sheegaba qaala anba'anaa cabdulxamiid yacni bna jacfar xaa وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة وأن مقلبه في عشرة طبعا سأكجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحوير أحمد وقال أحمد وحوير قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة yaa ka mid aha qaala xadiidkan waa soo marnay cilada iyo waxa lagu sheegayna waa laga soo jawaabay ayb oo moxamed ibnu camrin ma soo gaarin abu qataade iyo wixii ku saabsanayd bxsuusataan qaala abuu xumayd wuxuu yidhi ana aclamukum bisalaati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wali wasalam aniga ninkeydin kugu aqoon badan baan ahay salaaddii rasuulka qaaluu waxay yidhaahdeen facrid soo bandhig bal waa kaas facrid hamzada hamzatulwasli waay carada yacridu icrid waay waa hamze marka hamzatulqaci ma aha faacrid ma aha faacrid jeeso waay facrid bal soo bandhigay dhaheen marka ayb fadakara alxadiida buu sheegay qaala wuxuu yidhi wayaftaxu waa furayey waa jilcinayay asaabica rijlayhi labadiisa lugood farahooda idaa sajada markuu sujuudayay uma yaquulu wuxuu dhahaya allaahu akbar wayarfacu wuu soo kor yeelaayay madaxiisa wayafnii waa laabaayey rijlahu lugtiisii alyusraa bidix lugta bidix buu laabaayey fayaqcudu waa ku fadhiisanaya calayhaa iyada korkeeda ku fadhiisanaya uma yasnacu sidaa buu yeelayay fi lukhraa tan kale midla daalika fadakara alxadiida ayb xadiidkii buu markaa uu sheegay qaala xataa idaa kaanat isajdatu xataa idaa kaanat markay ahayd asajdatu ragcadii allatii taas oo fiiha tasliimu salaamo naqsiga dhexdeeda ou ahaa ahara waa dibdhigay gadaaluu geeyey rijlahu lugtiisii alisraa bidix waqacadda waa fadhiista mutawarikan isagoo markaa sin dhuldhiganayo isagoo sin dhul dhiganayo calaa shiqihi ilaysari dhankiisa bidix dhinaciisa bidix sinteeda isagoo dhulka dhiganayo zaad axmed wuxuu ku daray axmed qaaluu waxay dhaheen sadaqta haakada kaana yusalli saan u tukan jiray walam yadkur fii xadiidihimaama aynan ku sheegin aljuluusa fi اhintayni kayfa jalasa xadiidkooda kuma aynan sheegin iyaga yacnii axmed iyo musadad waayee kayfa jalasa nebiga soo u fadhiistay yacnii fi hintayni atexyaadkii koowaad ee labada ragca dhacaya soo u fadhiistay ayagu riwaayadan ma sheegin ma aynan ku sheegin ee midkii dambe unbay sheegeen qaala xadaثana ciisa bnu ibraahim almisriyu qaala akhbarana bnu wahb can illeyt can yaziida bni muxamed alqurashiy wayaziida bni abi xabiib can moxamed bni camr bni xalxalata can moxamed bni camr bni caطaa annahu kaana jaalisan maca nafarin min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam bihada alxadiidi walam yadkur abaa qataada ma sheegin qaala waxa uu yidhi faidaa jalasa fi rakcatayni laba ragca dhexdooda hadduu fadhiisanayo jalasa calaa rijlihi اlyusraa lugtiisa bidix buu ku fadhiisanaya korkeeda faidaa jalasa fi rakcati اlakhiirati midda dambe hadduu fadhiisanayana qadama rijlahu lyusraa lugtiisa bidix buu hor u dhigaayey wa jalasa calaa maqcadatihi salkiisuuna dhulka dhiganayo ku fadhiisanaya yacnii ragcada dambe ataxyaadka dambe lugta bidixu intuu ka dhex bixiyo bowdada midig hoosteeda ayuu sinta dhulka dhiganaya iyo salka ayb taasuu samaynaya waana ka hadalnay khilaafka ku jira iyo siday kale ahaayeen oo imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo say u kala fahmeen ayb oo qaarna imaamu shaaficina fi lakhiirati uu qabsaday oo ragco kasta oo ataxiyaad kastoo salaani ka dambayso tawarug uu leeyahay uu yidhi ama laba ragca ha aato salaadda ama ha ka badnaato imaam axmedna uu yidhi maya ee salaaddu hadday laba ataxiyaad leedahay waay marka mid ka dambena tawarug la samaynaya kan horena iftiraash lagu samaynayo ama hadday laba ragco keliya tahay iftiraash la samaynaa mar walba ayb saasaa marka isugu khilaafsanayn waana fahm xadiidkan uu ninba si u fahmay qaala xadaanaa qutaybaةu qaala akhbarana bnu lahiica can yaziid bni abi xabiib can muxamed bni camr bni xalxala can muxamed bni camrin اlcaamiriy qaal kuntu fii majlisin baan ahaa bihada alxadiidi buu sheegay qaala fiihi faidaa qacada fi rakcatayni haddii uu fadhiisto qacada calىa baطni qadamihi اlyusraa gomadiisa bidx caloosheedu ku fadhiisanayo wanasaba alyumnaa midigtana waa taagayo faidaa kaanat الraabicatu midda afaraad hadday tahayna afdaa biwarikihi sintiisa ayuu gaarsiinayey alyusraa ee bidx ila alardi dhulkuu gaarsiinayo waahraja qadamayhi labadiisa gomadooduu bixinayey min naaxiyatin waaxidatin waakhraja qadamayhi labadiisa yacni lugood min naaxiyatin waaxidatin hal dhinacuu isku marinayo lugihiina dhinac sintiina dhinacaas sinta bidixna waa ku fariisanayo qaala xadaanaa caliy bn اlxusayn bni ibraahiim qaala akhbaranaa abu badrin abu badri shujaac bn اlwaliid asakuni ayaa layidhaha saduuqun lahu awhaam ayb أkرج lh أصحاaب الكتب الستة صدوq lh أwhاam qال أخبرnا زhayر أbو khayثmة زhayر بن معاaوية الجuعفي y زhayر بن حرب وأbو khayثmة النسائي qال أخبرnaa wxuu yihi qال xadثnا علي بن الحuسين بن إبراهيم qال أخبرnا أbو bdri qال أخبرnaa زhayر بن معاaوية الجuعفي qاaل أbو khayثمة qال أخبرnا الxسن بن الxر qال أخبرnا عيسى بن cبدالله بن mالك عن بن عن عabاaس أو cayاaشh بن سهل الساaعدي أنhu kاna fي mجلس buu fadhiyey فيihi أbوه aabbihi ou joogay fadakra فيihi qاala wxuu yidhi faسaجda waa sujuuday فاntaصba ayb wou kor noqday calىa kafayhi labadiisa gacmooduu ku kor noqday oo labada gacmood intou dhulka dhigtay isaga dhan marka uu kor isu qaaday oo markuu sujuudaayey fantasaba wuu kor noqday calaa kafayhi ay bikafayhi labadiisa calaacaladu ayuu ku kor noqday wa rukbatayhi labadiisa jilbood wa suduuri qadamayhi iyo labadiisa gomadood farahooda wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo fatawaraka waa sin dhul dhigtay wanasaba qadamahu luqraa lugtiisii kalena waa taagay uma kabara allahu akbar buu yidhi fasajada waa sujuuday fakabara uma kabara fasajada uma kabara faqaama waa istaagay walam yatawarak uma caada waa ku laabto farakaca rakcatan ukhraa ragcadii kaleu tukaday fakabara kadalika sidaasoo kale wuu takbiirsaday uma jalasa bacda rakcatayni labada ragco kadib wuu fadhiistay xataa idaa huwa markii araada uu doono an yanhada inuu kaco hinqada lilqiyaami istaag inuu u kaco qaama bitakbiirin allahu akbar buu ku kacay uma rakaca rakcatayni ukhrayayni labada ragcee kaluu tukaday falamaa sallama markuu salaamo noqsaday sallama can yamiinihi wa can shimaalihi ayb xadiidkan marka waxaa weeyaan ninkan ciisa bnu cabdillaahi bni maalik baa ku jiro maqbuulu ugu tarjamay ibnu xajar xadiidkana marka waxay nakaara kaga jirtaa tawaruga tawarugiiba wuxuu ku dhex sheegay meelaan ahayn marka qaala abu daawuud walam yadkur fii xadiiihi xadiidkiisa dhexdiisa kuma uunan sheegin maa dakara cabdulxamiid wuxuu cabdulxamiid sheegay fi tawaruki wاlrafci idaa qaama min tintayni hadduu ka kaco walam yadkur yani ciisa bnu cabdillaahi waa fii xadiiihi maa dakara cabdulxamiid fi tawaruki wاlrafci idaa qaama min tintayni hadduu ka kaco xaasilkiisu waxaa wayan cabdulxamiid tawaruga wuxuu ku dhex sheegay tashahudka rafculyadaynna waa sheegay markii la istaagaayey ciisaa ma sheegin labadan waa ujeedku intaas waa cabdulxamiid isagu tawaruga wuxuu ku sheegay tashahud alakhiirka ciisahan ma ku sheegin tawarug meeshaas qaala xadaanaa axmed ibnu xambal qaala akhbaranaa cabdulmelik ibni camr cabdulmelik ibni camr abu caamir alcaqadi qaala ahbaranii fuleyx qaala ahbaranii cabaas bnu sahlin qaala اجtamaca abu xumaydin wa abu usayd wasahl bnu sacd wamoxamed bnu maslama fadakara hada alxadiida buu sheegay intaasaa kulantay lam yadkur ma sheegin alrafca kor noqosho idaa qaama hadduu ka kaco min intayni laba ragco walaljuluusa fadhigana ma sheegin sida uu ahaa qaala wuxuu yidhi xataa idaa faraqa markuu dhammeeyey salaadda uu dhammayn rabo uma jalasa waa fadhiistay faftarasha rijlahu lyusraa buu gogladay wa aqbala bisuduuri اlyumna calaa qiblatihi wa aqbala markaa wuxuu u jeestay wa aqbala wuxuu u jeediyey ou la qaabilay bisadri اlyumna lugta midig yacnii korkeeda calaa qiblatihi qibladiisa ayuu u jeediyey markuu leeya xataa idaa qaama min fintayni walaljuluus ma sheegin qaala xataa faraqa sujuuddii markuu ka dhammaaday uma jalasa uu fadhiistay markaa faftarasha rijlahu lyusraa marka fadhigii oo waxa waaye ragcadii labaad fadhigeedi iyo ishaaraya oo iftiraashka iyada lahayd wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى ali sxbi